يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها famaticuuhunna wasarixuuhunna saraaxan jamiila waxaan ku dhex jirnay fii suurati alaxzaab aayaddan allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta ayuu la hadlayaa wuxuu ugu dhawaaqayaa bismi aliimaan magacaas ay leeyihiin oo iimaanka ayuu ugu dhawaaqayaa waxaana laga warrami doonaa oo aayaddaa lagaga hadlayaa haweenka mutallaqaadka ah oo la furo qayb ka midihii ciddada ay leeyihiin ayaa lagaga warramayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah ee rasuulkiisa rumeeyo idaa nakaxtum haddii aad guursataan almu'minaati haweenka mu'minaadka ah oo allah iyo rasuulkiisa rumaysan haddii aad guursataan oo nikaax caqdiga ou dhaco uma markaad caqdiga samaysaan dabadeed tallaqtumuuhunna haweenkii aad furtaan min qabli an tamasuuhunna min qabli an tujaamicuuhunna inta aydnan jimaacin oo aydnan u tegin horteed haddii aa furtaan nikaax baad samayseen iyadoon jimaac dhicin oo ninkii xaaskiisii aynan kulmin ayuu talaaqii dhacay famaa lakum idinka ragga ahi idiima sugnaanin calayhinna haweenkaa dushooda idinkuguma sugnaanin min ciddatin ciddo idinkuguma sugnaanin ciddadaasoo tactaduunahaa aad tirsanaysaan ciddo aad ciddannimo loo tirsadaa idinkuguma sugnaanin dumarkaasi ee markii la furo horay bay ka guursan kartaa ninkay doonto weeyaan famaticuuhunna haweenkaas mutca siiya yacni wax lagu raaxaysto oo adduunyo ahi xoolo ihi siiya wasarrixuuhunna dira yacni haweenkii foofiya baa loo jeedaa iska sii daaya saraaxan siidaysmo oo jamiilan wanaagsan yacni aanan muran iyo dood midna lahayn haweenkii si sahlanoo dhib yar oo wanaagsan ku fura oo ku sii daaya aayaddan sidaan soo sheegnay haweenka mutallaqaadka ahi qaar ka mid ah ciddadooda ayay allah kaga warramaya subxaanahu wa tacaala haweenkaas waxa weeye waa haweenka nikaax keliya uu ku dhacay laakiin aysan ninkeedii kulminoo jimaac uusan dhicin aysan isku tegin haweenkaas haweenta aan loo tegin sidii loo nikaaxsaday haddii la furo ciddo ay tirsanaysa lama arko mar alla markii la furo horay bay ninkay doonta ka guursanaysaa haddaysan ahayn haween almutawafa canha zawjuha haween laga dhintay haddaysan ahayn haddii haween laga dhintay ay tahay yaanba la dukhuulin haddii la rabo loo tegine ciddat lmutawafa canha zawjuha bay tirsanaysaa oo afartii bilood iyo tobankii casho ayay xisaabsanaysaa ciddada waxaan ku soo marnay hadda ka hor fii suurat albaqara ayaan kaga hadalnay haweenka ciddooyinkooda ciddada ay tirsadaan marka hore haweenka labaa loo kala qaadayaa haween mutallaqa ahoo la furay inay tahay iyo haween mutawafa canha zawjuhaa ninkeeda uu ka dhintay haween uu ninkeedii ka dhintay iyo haween la furay labadaasaa marka hore loo kala qaaday haweenta ninkeeda uu ka dhintaahi allah wuxuu noo sheega afar bilood iyo toban casho maalinta uu dhinto wakhtiga uu dhinto laga bilaabo ayay xisaabsanaysaa haweenkaasi ha noqdeen haween la dukhuulay oo markii loo yacni la nikaaxsaday dabadeed ninkeedii la kulantay ama yaan lala kulmin afartaa bilood iyo tobanka casho ayay tirsanaysaa waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra haweenka yacni nimankooda ilaahay uu oobsado ragga la oobsado oo ka tago yacni maaragtay dumar ka tegaayo nimanka ilaahay u oobsado oo xaasas ka tagaahi haweenkaasi afar bilood iyo toban cashay tirsanaya waxaa soo hara hadday mutallaqa tahay oo haweentii la furay haweenta la furo inay tahay yacni haween madkhuulo ah oo la dukhuulay oo ninkeedii la kulmay baan u jeeda jimaac oo dhacayo ay is arkeen iyo haween aan ninkeeda aysan kulmin laakiin caqdi keliya nikaax uu dhacay haddii haweentani ay tahay haween aan la dukhuulin oo ninkeedu u tegin uusan jimaac iyo kulan uusan dhicin ciddo ay tirsanaysa lama arkee yacni mar alla markuu ninkaasi furo ninkay doontabay hore ka maharsanaysa ay ka guursani waxaa soo haray haddii ay madkhuulo tahay haddii haweentaa loo tegey haween loo tegay ay tahay labaa marka hore loo qaybinaya inay haween uur la tahay iyo inaysan uur lahayn oo ilmo caloosheeda aysan ku jirin haddii ilmo caloosheeda ay ku jiraan ciddadeeda waa intay ilmahaasi ka dhigto weyaan wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun uur hadday leedahay ilmo caloosheeda galaan waa in ilmahaas ilaa ay ka dhasho ciddadeeda weytirsani xataa hadday mutawafa canha zawjuha ay tahay uurna ay leedahay ayadana waxay tirsanaysaa waxa weeyaan xamligeeda intay ka dejisay tirsanaysaa hadday uur leedahay ilmaha ilaa ay ka dhasho bay tirsani waxaa soo haray marka haddii ay yacni aysan uurna lahayn mutallaqa madkhuulaana ay tahay waa la furay waana loo tegey waxaa la fiirinayaa inay min dawaatil xayd tahay oo haweentan xayd uu ku dhaco inuusan ku dhicin haddii xayd uu ku dhaco oo gabadhan xayd ay hesho haweentani waxay tirsanaysaa saddex daahir ama se saddex xayd hadba siday culammadu ku fasireen qur'iga macnihiisa isku khilaafaan waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru'in saddex xaydna waa lagu fasiraa saddex duhrina waa lagu fasiraa marka saddexdaa xayd ilaa ay soo marto waxa weeye ma guursan karto ciddadeeda markuu saddexdaa u dhammaado ayay dhammaanaysaa weye saddexda xayd ama saddexda duuri markay dhammaadaan bay ciddadeedu dhammaanaysaa haddii aysan ahayn min dawaat alxayd bimacnaa xayd kuma dhaco maalan waa islaam weyn oo caadadii ka go'day ama way yar tahay oo weli ma aynan gaarin wakhtiga xaydka ma aynan gaarin ama cudur ahaan buuba uga tegay oo gabadhii maba ku dhacaba xaydba mar hadday sidaasi tahay saddex bilood way waxay tirsanayso maadaama xayd la tirinayo uusan jirin saddexdaas bilood ayay xisaabsanaysaa weeyaan واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني وكوه هوان كان حيث كل عين كقوسته ما أردت حيث كقوستي دأويني درتيد وقوستي أما أن حيث كل عين صدح ذا بلود أي حساب سنة يعني. مرك آيدني waxay ka hadlaysaa haweenka nikaax kaliya maaragtay la nikaaxiyey islamarkaana aan loo tegin taas waxa weeye ciddo aad ay tirsanayso lama arka buu rabbi leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow idaa nakaxtum haddii aad guursataan almu'minaati haweenka mu'minaadka haddii aad guursataan almu'minaat waxaa la yidhaha sida haalibkaa la ishaaraya laakiin dad aan mu'minaad ahayn oo maalan haweenta kitaabiyadda ah oo kale guurkeeda uu kuu bannaan yahay iyada lafteedu way soo gelaysaa wain lam takun mu'mina yaysanba mu'minad noqonin haweenta waa kitaabiyad waad guursatay ayadana sidoo kale weeye nikaax bisaa dhacay maaragtay dukhuul iyo jimaacna ma uusan dhicin marka taana way soo gelaysaa weeyaan idaa nakaxtum almu'minaati haweenkii haddii aad nikaaxisaan nikaaxa markaan halkan waxaa loo jeedaa waa alcaqdu nikaaxa meherka keliyaha loo jeedaa maxaa yeelay culummada lafdi nikaax macaani badanba way ku sheegaan lafdiga nikaaxa la yidhaahdo waxaa weeye in caqdiga loo jeedo oo nikaaxa meherkii loo jeedo caqdigii oo marka labada qofood isku meherinaya loo jeedo in wadciga loo jeedo iyo jimaacii iyo kulankii ninkii xaaskiisa ay kulmaan nikaax waa la yidhaahdaa labadoodoo wada jirana in la yidhaahdo waa lagu ilaaqaa laakiin aayaddan waxa weeye waa caqdiga keliyay tusaysaa idaa nakaxtum haddii aad mehrisaan ood guurisaan almu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaa aad guursataan uma tallaqtumuuhunna haweenkaasi aad furtaan min qabli an tamasuuhunna inta idnan u tegin horteed masiga halkan waxaa loo jeeda waa bimacna aljimaac wey idinkoonan u tegin horteed haddii aad furtaan weeyaan famaa lakum idinka ma lihidiin raggiyow calayhinna dumarkaa dushooda kuma lihidiin min ciddatin ciddo kuma lihidiin ciddada oo tactaduunahaa aad tirsanaysaan tactaduunaha aad tirsanaysaan ma lihidiin wey marka yacni raggaa ayaa loo tiiriyey ciddadaas ay waxa tirsanaya inay ayaga yihiin maxaa yeelay waa xaq ay raggu leeyihiin wey marka sidaa darteed maadaamaba aydnan kulmin wax ciddahay kaa tirsanaysaa lama arka weeyaan marka mar hadday sidaa tahay waxa weeye allah wuxuu leeyahay famaticuuhunna wasarixuuhunna saraaxan jamiila walidaalika ibnu kaiir markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wahada amrun mujmacun calayhi bayna alculamaa waa arrin aanan wax khilaafo ka taagan jirin culammada muslimiinta oo dhan ay ku kulmeen waa maxay ana almar'ata haweentii yacni idaa tulliqat qabla dukhuuli biha intaanan loo tegin horteed haddii haweentii la furo laa ciddata calayha fatadhabu fatatazawaju fii fawriha man shaa'at markii la furaba ciddo ay tirsanaysa lama arkee cidday doontabay markiiba guursanaysaa markaasuu yidhi walaa yustatna min hada ila almutawafa canha zawjuha wax laga soo reebo ma jiro ilaa haweenta ninkeedii uu ka dhintay mooye fainaha tactadu minhu arbacata ashhurin wacashra waxay tirsanaysaa afar bilood iyo toban casho wain lam yakun dakhala biha bilijmaaci yacni wuxuu leeyahay yuusanba xataa u tegin uusan haweenaysan markii nikaaxa dhacay kabacdi haddii uu dhinto xataa waxay tirsanaysaa ciddat lmutawafa canha afarta bilood iyo tobanka cashay tirsanaysaa wey famaticuuhunna haweenka u raaxeeya mutcada waxaa la yidhaahdaa maa yastamticna bihi min caradin aw caynin haweenku waxay ku raaxaystaan oo shay maaragtay macno ah amase shay caynahoo la taaban karaa ihi in la siiyo weeyo xoolo inaad siisid baa ka mid ah weeyaan famaticuuhunna mutca siiya mutcadaasi qaar waxay leeyihiin culammadu waa nisfulmahri wey haddii haweentan nikaaxa keliya uu ku dhacay ninkeedina uusan la kulmin haddii meher loo magacaabay oo markii hore meher loo sheegay sidaa darteed la furo ayadoon la taabanin nisfulmahri bay yeelanaysaa meherka nuskiis ayay yeelanaysaa haddii miyaar loo magacaabay wey waa midda fii suurat albaqara aan ku soo marnay allah uu leeyay wain tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fanisfu maa faradtum yacni waxaad leedihiin waxay leeyihiin fanisfu maa faradtum wixii meherkii loo magacaabay nuskiis bay yeelanaysaa laakiin haddii loo tago haweentaan la haweenaysto meherkeediioo kaamila bay leedahay weeyaan marka famaticuuhunna haweenkii u raaxeeya oo mutca siiya mutcadaas ama nisfulmehri ha noqdo meherka nuskiis ha noqdo ama wax ka ziyaada ah ha noqdo oo nisfulmehri inta la siiyo ziyaadana ha loogu daro wasarrixuuhunna haweenkaasna dira oo sagootiya mar haddaad kala tagteen saraaxan jamiilan diritaan wanaagsan dira oo si sahlan oo dhibla'aana ku kala taga buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك آيدان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هوانك قور كوذو بني أي هل كان لكم شيء قوية يا أيها النبي النبي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنا أنه أحللنا لك أذيك وحنكو حلاليني وقور كوذو أنكو حلاليني aswaajaka haweenkaagii allaatii haweenkii aatayta aad siisay ujuurahunna ay muhuurahunna meherkoodii aad siisay haweenka aad meherkooda siiso saa ku guursato waanu kuu xalaalaynay wamaa haweenna waan kuu xalaalaynay malakat yamiinuka gacantaada midigtaa ay hanatay bimacnaa addoommada ahaa wey oo mimaa kuwii ka mid ah haweenkaasi afaa allaahu alla uu soo celiyey calayka adiga uu kugu soo celiyo gaalada xaggeeda uu kaaga keenay yacni haweenkii kufaarta laga soo qabsaday gaaladii markii jihaad fii sabiililahi lala galay haweenka xaggooda ilaahay kaaga soo celiyo kuu keenay ka mid ah weeyaan kuwaana waa laguu xalaaleeyey waxaa kaloo laguu xalaaleeyey wa banaati cammika adeerkaa gabdhihiisa waa laguu xalaaleeyey gabdhaha ilma adeerka tihiin nikaaxooda waa kuu bannaan yahay wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhahoodana waa laguu xalaaleeyey waa gabdhaha ilmaabti ilma eedada aad tihiin wey wa banaati khaalika abtiga gabdhihiisana waa laguu banneeyey waa sidoo kaleeto ilmaabti ilma eeddaad tihiin wa banaati khaalaatika habaryaraha gabdhahoodana waa laguu xalaaleeyey allaatii haweenkii kuwa ilma adeerta ahaydeen iyo kuwa ilma abtiga ahaydeenba iyo ilma habreedkaba aad ahaydeen kuwaasoo haajarna hijrooday oo soo haajiray macaka adiga la jirkaada soo haajiray adiga kula soo hijrooday oo gaalada ka soo tegay weeyaan kuwaasna haweenkaasna ilaahay waa kuu xalaaleeyey wamra'atan yacni wa axlalnaa laka mra'atan haweenna waanu kuu xalaalaynay haweenta oo mu'minatan mu'minadahoo ilaahay rumaysan in wahabad hadday hibayso nafsahaa nafteeda ay siiso linnebiyi nebiga ay siiso inuu nebigu guursado bilaa mahrin wa bilaa waliyin wa bilaa shuhuudin inuu guursado naftiisa u hibaysayna waa loo banneeyey weeyaan goormaa loo banneeyey goormaa adiga laguu banneeyey kuu xalaalaynay in araada alnabiyu nebigu hadduu doono nebiyulaahi moxamed an yastankixahaa inuu guursado gabadhaas hadduu asagu raqbe ay u haysayey jacayl oo inuu guursado uu doonayaahi waanu xalaalayna buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala khaalisatan laka adiga ay kuu gooni tahay kuu gaar tahay oo cid kula wadaagaahi aysan jirin min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadooda adiga base kuu gooni tahay maxaa dadka kale mu'miniinta kale loogu diido adiga lagugu banneeyey qad calimnaa waannu ogaannay maa faradnaa wixii aan farad yeelnay oon waajibinnay calayhim dushooda aanu ku waajibinnay mu'miniintii fii aswaajihim haweenkooda xalaalnimadooda waxa ay ku xalaal noqonayaan shayga aan ku u waajibinnay waanu ogaannay buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala wamaa shayna waan ogaannay yacni malakat aymaanuhum midigtoodu ay hanatay oo ayagana sidaa darteed ilaahay uu u xalaaleeyey waanu ogaannay marka sidaa darteed waa wax adiga kugu gooniya weeyaan maxaa adiga haweentan oo maaragtay nafteeda hibaysay lagugu gooni yeela keliga likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka adiga dushaada nebi muxammadow xarajun dhib inuusan ahaanin xagga dumarka ciriiri inuusan ilaahay kaa gelinin subxaana wa tacaala wakaana allaahu alleh hafuuran allihii dembidhaaf badan wey raxiiman naxariisasho badan oo addoommadiisa dunuubtoodana dhaafo hadday u tooba keenaan naxariis badanoo towbada inuu ka aqbalo ugu naxariisasho badan weyaan aayaddaanna waxa weeye nikaaxa ama guurka dumarka la guursado nabiyulaahi muxamed wuxuu rabbi u xalaaleeyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warramaya waxaa lagu bilaabay haweenka ou nikaaxooda yani meherkooda uu siiyo maxaa yeelay allah wuxuu yidhi allaatii aatayta ujuurahunna ajriga hadda ujuurada halkan waxaa loo jeeda bimacna almahri wey meherkoodii aad siisay baa loo jeeda waxaa lagu xijiyey kuwa gaalada ilaahay uu ka soo celiyey oo markii hore muslimiinta ay soo qafaasheen oo muslimiinta ay addoonsanayeenna ilaahay subxaana wa tacaala waa u xalaaleeyey maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenna meher buu ku guursaday oo waa la yaqaanaa haweenna addoommo bay ahaayeen qaarna wuu xureeye qaarna asagoonan xurayn oo ay sidiisa u tahay oosan xur ahayn bay xaas u ahayd weeyaan haweenka yacni markii lasoo qafaashay addoonnimada ku yimid dabadeetana nebiyulaahi moxamed uu xureeyey waxaa ka mida safiya bintu xuyay ibnu akhtub nebigu waa xureeyey safiya markaasu kabacdina guursaday sidoo kaleeto yacni juwayriya bint alxaari almustalaqiya balmustaliq markii lagu duulay oo dadka laga soo qafaashay bay gashay nebiga ayay saamigiisii noqotay nebiguna markuu xureeyey ayuu guursaday wey labadaas haween weeyaan laba haweenoo kale waxaa jiro yacni nebiga uu qabay laakiin saraari ahaa waxaa ka mida maariya alqibtiya oo ibraahim nebiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam yacni haweentaas waa ka mid waxaa kaloo ka mida rayxaana bintu shamcuun annasraaniya haweentaa reexaana la yidhaahdo oo nasraaniyadda ahaydna nebigu waa guursaday labadoodana min asaraari waxay ka mid ahaayeen dadkii weli addoonsiga ku baaqiga ahaa ayay ka mid ahaayeen weeyaan marka markuu allah leeyahay qaybta labaad wamaa malakat yamiinuka mima afaa'a allahu calayka taasaa loo jeedaa weeyaan qaybta saddexaad waxa weeye waa dadka qaraabada la'ah nebiga qaraabada la'ah oo sharciga islaamka wasadnimadiisa tusayo loo xalaaleeyey waxaa ka mida gabdhaha ilma adeerta ay yihiin oo adeeradii ay dhaleen ama eedooyinkii ay dhaleen ama abtiyaashii ay dhaleen ama habaryarihii ay dhaleen kuwaasoo kalena waa loo xalaaleeyey oo ayagana nikaaxooda waxa weye waxba kama saarna waa u maaragtay waa loo ogol yahay inuu guursado laakiin hal shardi ayaa lagu xiray shardigaas waxa weeye waa inay soo hijroodaan oo ay ka soo hijroodaan min daari alkufri ilaa daari alislaam ay usoo hijroodaan beledkii gaalada inay ka soo hijroodaan oo ka soo tagaan shardigaas ayaa lagu xiray oo layidhi allaatii haajarna macaka baa layidhi mufasiriintu waxay leeyihiin yani qaydu lmuhaajara muctabarun hijrada shardigaa lagu xiray waa muctabar wey haddaysan soo hijroonin ma guursanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wey xalaal uma aha weyan haddaysan soo hijroonin dadkii ay qaraabada ahaayeen walidaalika aayaddaas markuu yani ka hadlayo qaybtan ibnu kaiir markuu ka warramayo wuxuu tusayaa shareecada islaamka inay cadli tahay wasad tahay buu tilmaamaya wuxuu leeyahay hada cadlun wa wasatun bayna alifraadi waltafriidi waa cadliga dhexdhexaadka ah oo wasadka ah xadgudubka oo qofka uu diintii quluwi ku sameeyo iyo yani gabadfalka uu ka gaabiyo ayay u dhaxaysaa buu odhanaya weeyaan maxaa yeelay wuxuu leeyahay faina nasaara laa yatazawajuuna almar'ata ila ida kana arajulu baynahu wa baynaha sabcata ajdaadin fasaaxida nasaarada gabadha dadka qaraabada la'ihi ma guursadaan ilaa ay toddoba aabbo toddoba awoowe iyo ka badan ay tirsadaan gabadha intaa ka sokaysaah ma guursanayaan nasaarada ma ogolo weyaan waa inay toddoba oday ay kala tirsadaan weyaan ka bacdi iyo wixii ka sii shisheeye u guursan karaa yuhuuduna wuxuu leeyaha walyahuudu yatasawaju axaduhum binta akhiihi wa binta ukhtihi yuhuuduna yani xadgudub bay sameeyeen oo waxay sameeyeen walaalkii gabadhiisau guursanaya walaashii gabadhiisana waa guursanaya ilmuhu adeerka u ahaa iyo ilmihii abtiga u ahaa labadaba waa guursanayaan weyaan markaasuu yidhi fajaءat hadihi shariicatu اlkaamila aلطaahira shareecadan kaamilkaahee aahirka ayaa timid maxayna la timid bihadmi ifraati الnasaara huluwiga ay nasaarada sameeyeen ayay duminteeday la timid oo waa dumisay markaasuu wuxuu yidhi fa abaaxat binta alcami waalcamati wa binta alkhaali waalkhaala shareecadu waxay noo bannaysay adeerkaa iyo eeddadaa gabadhoodii inaad guursan karto abtigaa iyo habaryartaan gabadheedii inaad guursan karto baa shareecadeenni noo bannaysay buu yidhi waxay kaleeto ay dumisay la timi shareecadii yani wabihadmi taxriimi maa faratat fiihi alyahuudu min ibaaxati binti alakhi waluht yani gabadfalkii ay samayn jireen iyo xadgudubkay samayn jireen oo ahaa inay guursadaan gabadha walaalkii dhalay iyo gabadha walaashii ay dhashay taana taxriiminteedii la xarimo shareecada islaamka waa ay la timid weeyaan marka taasna waa qaybta saddexaad oo ilaahay nebilaahi moxamed uu xalaaleeyey haweenta afraad oo loo xalaaleeyey oo aayadda lagu sheegaa waa haweenta intay nebiga u timaado tidhaahdo rasuulka ilaahayow yaa rasuul allah innii wahabtu nafsii ilayk naftayda adaan kuu hibeeyey inaa i guursato baan rabaa wax meheron kaa rabana lama arka weeyaan taasna waxaa lagu xidha hal shardiyo haddii nebigu uu doonayo inuu guursado weyaan hadduu nebigu doonayo inuu guursado waa loo banneeyey haddii kale waxba khasabku maaha hadduusan doonayn farahu ka qaadi karaa weyaan sidaa darteed yani waxa weeye xadii bukhaariiyo muslim ba ku sugan xadiiu maalik wakadalika xadiiu sahl bn sacdi asaacidi oo imaam axmed oo warinayo waa hibadaas markuu ka warramayo wuxuu leeyahay sahl bn sacd asaacidi wuxuu leeyahay jaaءatuu imra'aة faqaalat ya rasuul الlah inii wahabtu nafsii laka bay nebiga haweenay u timid markaasay ti rasuulka ilaahayow naftaydaan kuu hibeeyey oon ku siiyey faqaamat qiyaaman طawiila cabbaar bay taagneed nebiguna ma doonin marka inuu guursado ma doonaynin cabbaar bay taagneed markii nebigu inuusan diyaar u ahayn ou arkay nin marka saxaabadii ka mida ayaa nebigu wuxuu ku yidhi faqaama rajulun faqaala yaa rasuul allah zawijniiha in lam yakun laka biha xaaja haddaad adiga dan ka lahayn anaan rabay adi ii guuri buy rasuulka ilaahay nin saxaabada ka midoo meesha jooga buu ahaa anay ii guuri buy haddaad adiga wax danood ka leedahay aynan jirin markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ila nebigu wuxuu ku guursanayay bilaa meher la'aan uu ku guursanayay laakiin asaga meher baa laga rabaa markaasu wuxuu ku yidhi hal cindaka min shayin tasduquha iyaah waxaad siinayso meher ahaan aad u siinaysaay ma jiraan wax meher ahaan aad u siini ma jiraan buu yidhi ood haysato ma haysataa weeyaan markaasuu yidhi maa cindii yani maa cindii ilaa isaari haada hoos guntigaan macawistaan aan qaba mooye xoolo kale mabalihi buu yidhi faqiir baan wax kale ma hayso markaasaa nebigu wuxuu yidhi in actaytaha isaaraka jalasta laa isaara lak haddii aad siiso maradaada haddaad siiso meher uga dhigto yani waxa weye marola'aan baad fadhiisanaysaa nin qaawanoo meel fadhiya baad noqoni buu leeyahay ee wuxuu yidhi faltamis shayan wax kale raadi ood meher uga dhigto gabadhaas markaasuu baxay waa tegey markaasuu wax soo waayey markaasuu yidhi laa ajidu shayan waxaan helaya maba jirtaba waxaan haysta lama arko markaasuu nabigu ku celiyo yidhi iltamis walow khaataman min xadiidi war wax un raadi kaatun maaragta maar aho bir aba aad la timaadido wax un keen oo meher lagaaga dhigo markaasuu faltamasa falam yajid shaya waa raadiya xataa kaaturkii uu soo waayay waxba ma hayo waxaan haya male buu yidhi markaasaa faqaala lahu nabiyu sal alla alay wasalam nebiga marka wuxuu ku yidhi hal macaka min alqur'aani shayun qur-aanka wax ma ka xifdisan tahay oo aa taqaanaahi ma jiraan markaasuu yidhi nacam suuratu kada wa suuratu kada dhowr suuradoo tilmaamaan aqaanaa buu yidhi markaasaa nebigu ugu guuriyey qur-aankii uu yiqiina buu ugu guuriyo wuxuu yidhi zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan qur-aanka adiga macaada ohood aad taqaano baan kuugu guuriyey macnaheedu waxa weeye intaa taqaano inaad barta gabadhaas baa meher looga dhigay intuu yaqaano inuu baro baa meher looga dhigay sidaasoo marka nebiga ugu guuriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh weyaan marka waa hibada marka la leeyahay oo nebiga loo yani maaragtay nafteeda u hibaynayso waxa weeye oo nebiga khaasay u tahay la leeyahay waa inaysan maharna laga doonin weli aan la doonaynin yacni maaragtay wax la yidhaahdo wax laga rabaahi aysan jirin ayaa saasoo kale baa la rabaa laakiin annaga maya haween kasta hadday ku tidhaahdo naftaydaan kuu hibeeyeyo waa ku siiyey guursa hadday ku tidhaahdo bilaa mahrin wa bilaa waliyi wa bilaa shaahidin laguma ogola waa inaad markhaati keento waa inaad meher u magacowdo waa inaa weligeedii ku siiyo gabadhaa weligeedii wilaayadeeda iska lahaa waa inuu ku siiyo weeyaan walidaalika ilaahay wuxuu yidhi khaasatan laka min duuni lmu'miniin aday kuu goonin tahay arrintani mu'miniintu kulama wadaagaan lagulama wadaago aday kuu gooni tahay wuxuu dhihi jiray yani cikrima oo mawla bni cabbaas ah waxaa ka mid u dhihi jiray laa taxilu almawhuubatu ligayrika haweentaasi yacni maaragtay adiga lagu siiyey cidaan adiga ahayn xalaal uma aha walow anna imra'atan wahabat nafsaha lirajulin lam taxilla lahu xataa yuctiiha shaya haddii haween ay nin nafteeda u hibayso tidhaahdo nafteedaan kuu hibeeyey xalaal uma noqonayso ilaa oo wax siiyo oo wax u magacaabo meher u magacaabo xalaal u noqon mayso qataadoo kale markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay laysa limra'atin tahibu nafsaha lirajulin bikayri waliyin walaa mahrin ila nabiya sala allahu calayh ali wasalam yacni haweenay ma jirto nafteeda nin u hibaynayso welila'aan iyo meherla'aan ma jirayso ilaa nebiga mooye calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka ayaa arrintani u gooni tahay cid kale oo la wadaagaahi ma jiro weeyaan arrimahaas ayay aayaddani ka warramaysaa weeyaan yaa ayuha nabiyu nebiyow nabiyulaahi muxamadow innaa annagu axlalnaa laka adigaanu kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaagii allaatii haweenkii xaasaskii aatayta aad siisay ujuurahunna meheryaashooda aad siisay meherkooda aad siisay wamaa haweenna waanu kuu xalaalaynay malakad yamiinuka midigtaadu ay hanatay oo mimaa kuwii ka mida afaa allaahu rabbi uu soo celiyey calayka adiga uu kugu soo celiyo min alkufaari uu ka soo celiyey gaalada uu ka soo celshay kuwaasna waa laguu xalaaleeyey weyaan waxaan kaloo kuu xalaalaynay wa banaati cammika adeerkaa gabdhihiisa wa banaati cammaatika eedooyinkaa gabdhahoodii wa banaati khaalika abtigaa gabadhiisii wa banaati khaalaatika yacnii habaryaraha gabdhahoodii ayaanu kuu xalaalaynay weeyaan allaatii haweenkii ood qaraabada ahaydeenoo haajarna macaka adiga kula soo hijrooday oo min bilaadi alkufri gaalada beledkeeda ka soo hijrooday oo beledka islaamka yimid weeyaan waxaan kaloo kuu xalaalaynay wamra'atan waaxlalnaa laka mra'atan haweenna waanu kuu xalaalaynay haweenta oo mu'minatan ilaahay rasuulkiisa rumaysan in wahabad nafsahaa nafteeda haddii ay hibayso oy siiso lilnabiyi nebiga ay siiso inaad guursato bilaa mahrin wa bilaa waliyin wa bilaa shaahidin inaad intaa guursato baanu kuu signay weeyaan goormaanu yacni laguu xalaaleeyey goormaynu kuu xalaalayna in araada nebiyu nebigu hadduu doonayo an yastankixa inuu guursado haddii uu doonayo nikaaxeeda uu rabo weeyaan yacni in araada nikaaxaha weeyaan khaalisatan laka min duuni lmu'miniina xaala kownihaa haweentaasi khaalisatan laka adiga ay kuu gooni tahay min duuni lmuminiina muminiinta sakadooda muminiinta kale xalaalow ma aha inuu gabar markay tidhaahdo nafteeda kuu hibeeyey inuu iska guursado xalaalow maaha ilaa mahar oo magacaaba ama weli ou maarata weligeedii guuriyo ama shahiid ou jooga mooye qad calimnaa waanu ogaannay maa faradnaa wixii aanu waajibinnay calayhim muminiinta korkooda aan ku waajibinnay fii waajihim fii xilli aswaajihim lahum haweenkooda xalaal noqoshadoodii ayaga ay u xalaal noqonayso wixii aan ku farad yeelno ku waajibinay waanu garanaynaa waa maxay waa min alwaliyi waashuhuudi waalmahri intaasaa laga dooni ayaga waxaa laga rabaa inuu gabadhii weligeedii mehriyo in meher loo magacaabo in shahiid uu la yimaado oo markhaati ay meesha joogaan intaas ayaa lagu farad yeelay adigana ilaahay waa kaa rafciyey weeyaan maxaa marka likay laa yakuuna daani waxa weeye axlalnaa laka aswaajaka haweenkaadii baanu kuu xalaalayn intoo dhan waa u wada celinayna yani tacliilkan halkaasaan u celinayna haweenkaadii ood meherkoodii siisaanu kuu xalaalaynay kuwii addoommada ahaayeed xuraysay iyo kuwaan la xuraynba waan kuu xalaalaynay tii mawhuubada ahaydee nafteeda kuu hibaysaanu kuu xalaalaynay kuwa qaraabada ahaydeen baanu kuu xalaalaynay maxaanu kuugu xalaalaynay likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka dushaada nabilaahi moxamedow xarajun ay dayqun wa mashaqatun dhib inuusan noqon iyo ciriiri uusan noqonin yani darteed baanu yani kuugu yeelnay yani maaragta xagga haweenka inaadan ciriiri ka gelin daraaddeed baanu sidaa kuugu yeelnay buu rabbi yidhi wa kaana allaahu alleh hafuuran allihii dembidhaaf badan wey raxiiman oo naxariisasho badan weeyaan turjii man tashaau minhunna turjii waa dib dhigaysa man tashaau haweentii aad doonto oo minhunna haweenkaadaas la soo sheegay ka mid ah wa tu'wii waad soo dhowayni waad soo dumi ilayka xaggaabaad u soo dhowayni oo usoo dumaysaa man tashaau haweentii aad doonto waman yacni haweenna waad soo dumaysaa ibtaqayta aad doontay tii aad doonto oo minman casalta kuwii aad dheeraysay ood fogaysay ka midihi ayana inaad soo dhowaysataahi yani waad samayn kartaa waa kuu bannaanta falaa junaaxa calayka wax dembi ahoo dushaada saaran iyo xaraj iyo ciriiri lama arka buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay falaa junaaxa calayka fima facalta wixii aad samayso min aliiwaa'i waalirjaa'i waalcasli intaba soo dhowaynta iyo fogaynta iyo waxaad doontaba wixii aad samayso wax dembiyo kaa saaran ma jiro dalika in ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaas uu kuyani kuu madax bannaaneeyo oo arrintaas in adiga khiyaar lagu siiyo oo saa doonta aa yeesho baadnaa dhowaansho badan an taqara inay qabowsato acyunuhunna haweenka indhahooda inay qabowsadaan taasaa ugu dhowaan badan wey oo walaa yaxzanna aysan murugoonin wayardayna ay raadi noqdaan bima aataytahunna wixii aad siiso ood ula timaaddo wixii aad samaysood xaggooda la soo qaabish inay raadi ku noqdaan kulluhunna dhammaantood ay raadi noqdaan oysan ka murugoonin taasaa ugu dhowaan badan weeyaan wallaahu alleh subxaanahu wa tacaala yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum laabihiinna waxa ku sugan ilaahay cilmi buu u leeyahay oo qaarkood inaad u janjeerto oo aad maarata jeceshahay ilaahay waa ka warqabaa wey laakiin ilaahay xaraj oo dhan buu kaa rafciyey weeyaan wa kaana allaahu alleh caliiman allihii maaragtay wax kasta og weeye caalima cilmigiisa oo waasac yahay weeye xaliiman haddana dulqaad badan oo addoommadiisa aan cuquubada kusoo dedejinin addoommadiisa aanan maarata dayq iyo ciriiri diiq aanan gelinin weeyaan allah subxaana wa tacaala aayaddaanna nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku khiyaargelinaya waxaa lagu khiyaargelini la leeyahay haweenka oo adiga aad guursatay haweenkaas yacni khiyaar buu ilaahay ku siiyey tii aad doonto soo dhowee taa doontana maaratay yani fogee adiga xorriyadda ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala haweenku markay ogaadaan inaad khiyaar adigu leedahay oo tii aad doontana aad u imaana tii aad doontana aad ka tegayso khiyaarkaa lagu siiyey qof walbaaba marka qaanicad weeye haween kastana wixii ilaahay u xukumayba raadhi ku noqoni ama nebiga uula yimaado calayhi salaatu wasalaam maxaa marka loo jeedaa haweenkan haweenkan hadda la leeyahay nebiga la khiyaar gelinaayo waa haweenkee yacni saddex qowl ayay culummadu sheegaan haweenkan la leeyahay turjii man tashaau minhunna watu'wi ilayka man tashaau waman ibtagayta miman cazalta falaa junax calayka laleeyahay waa haweenkee waxay leeyihiin culummo badan yani waxay odhanaya waxaa loo jeedaa haweenta waa hibada ahee nebiga nafteeda u soo hibayso taasaa loo jeedaa hadday haweenta intay timaado tiraahdo haweenta intay nebiga u timaado ay tiraahdo innii wahabtu nafsii ilayka naftaydaaan kuu hibeeye ay tiraahdo nebiga hadduu doonana wuu aqbali hadduu doonana waa ka tegaya wuu iska daydi tii uu iska daayay lafteedii hadduu rabo wuu soo celin karaayo waa soo dumi karaa oo waa guursan karaa macnahaas waa loo jeedaa bay leeyihiin waxay kaloo leeyihiin culummadu maye waxaa loo jeedaa waahibada maahee waa haweenka uu qaba laftooda ayaa loo jeedaa haweenkaas ou qabaahi nebiga inuu qismadii ou u qaybiyo alqasmaa la yidhaahdaa alqasmu qaybtii ay haween walbaba kalkeedii inuu siiyo ayaa laga koryeelaya haween badan buu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam haween walbana habeenkeedii bay leedahay kalkeedii in loo tago wakhtigeedii in loo tago bay doonaysaa marka nebiga qismadii ayaa laga kor yeelay oo dumarka u qaybin lahaa tou rabou soo hormarini oo caawa u imaanay tow rabou dib u dhigayaa oo maaragtay dhowr habeen kabacdi buu u tegayaa khiyaarkaasaa la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sida imaam axmed iyo khayrkiisba ay warinayaan fii musnadii uu ku warinaayo caaisha waxay dhihi jirtay markay aayaddan akhrisay innii araa rabbaka yusaaricu laka fii hawaaka bay dhihi jirtay rabbigaaga waxa adiga jeceshahay buu kuu dadejiya ku siinayaabaan arkaabay tiri ilaahay waxa adiga jeceshahay unbu kuu yeelaa saasay leedahay marka macnahaas caaisha ku fasiri cabdulaahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo qataada iyo keyrkoodba macnahaasi ku fasirayaan wey ilaa culummada shaaficiyada culummo badanoo ka mid ah culammaau shawaafic iyo keyrkoodba ay yidhaahdaan nebigu waajibba kumaba ahayn inuu haweenka kalkooda ou qaybiyo wax waajiba ku ahaa ma jirin weyaan yani saasay leeyihiin waxayna xujaysanayaan aayaddan inuu haween walbaba habeenkeedii u tago haddaad afar xaasa leedahay haween walbaba waxaa lagaa raba habeenkeedii inaad siiso adigaa lagaa doonaya laakiin nebiga waa laga kor yeelay qaybtaasi iyo kalkaas inuu mid walba u tago waa laga kor yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam macnahaasna waa macnaha labaad wey macnaha saddexaad oo ibnu jariir itabari fii tafsiirihi uu ku rajaxaayo aayaddu waa caamuu leeyahay waxay tacummu lwaahibaati haweenka naftooda hibeeyo wa tacummu nisaa allaatii cindahu haweenka agtiisa nebiga ou qabayna kulligood way soo wadagalayaan macnahaas buuna ibnu kaiir asagana rajaxaya uu leeyahay wa hada aladii ikhtaarahu xasanun jayidun qawiyun macnahaas ibnu jariir ou doortay in aayadda caam laga dhigo ama waahibe ha noqoto ama haweentii la qabay ha noqote tii nafteeda hibaysay ama tii la qabayba ha noqotee in caam laga dhigo waa macno wanaagsanoo xoog leh buu leeyahay fiican weeyaan marka arrinkaas ayaa loo jeedaa weeyaan labada macnoba annaga marka iska caam yeelayna labada macnoba macnahaasaan annaguna dooran ibnu jariir oo ku tegay ibnu kaiirna uu rajaxay turjii waad dib dhigaysaa nabiyulaahi maxamedow alirjaau waxaa la yidhahdaa waa atta'khiir wey atakhiir baa ladhahdaa irja markaad tidhaahdo arja'tu lmra baad dhihi arrinkii baan dib u dhigay idaa akhartahu haddii aad dib u dhigto baa layidhaahdaa turjii waa dib dhigaysaa qiraa'adaas marka yani maaragtay oo turjii la yidhaahdo waxaa akhrinayo xamse iyo kisaa'i iyo naafic iyo xafs can caasim ayaa waxay akhriyaan turjii oo ya keliya la reebo weeyaan ama ibnu kaiir iyo abu camar iyo ibnu caamir iyo abubakr can caasim turjiu bay arinaan bilhamzi bay ahriyaan turjiu man tashaau saasay ahrinayan labada qiraa'aba waa isku mid w min alirja baa laga keenay oo attakhiiru a dibdhig ah weeyaan turji waa dibdhigaysaa man tashaau waxadkaa doonto oo minhunna haweenkaa ka mida ama tii waahibada ha noqoto ama kuwii qismiga kugu lahaa ha noqoto tay doontaba ha noqote minhunna haweenkaa ka mida watu'wi waad soo dumi oo waad soo dhowayni wey ilayka xaggaagaad u soo dhowaynaysaa man tashaa'u tii aad doonto waman ibtaqayta yacni watu'wi waa dumaysaa waad soo dumi man ibtaqayta tii aad yani jeclaato oo doonto midii aad doonto oo minman casalta kuwii aad dheeraysay ood fogaysa ka midana markaad rabto waad soo dhowaynaysaa waanad keeni weyan alcaslu asal ahaan waxaa loo jeedaa waa alizaala weyan waad zuulini bimacnaa waad fogaynaysaa tii aad fogaysay lafteeda waad soo celin kartaa weyan khiyaar baad leedahay sidaad doonto baad yeeli kartaa weyan falaa junaaxa calayka dembi korkaaga ma aha yani muxuusan dembi korkaaga ahayn iyo ciriiri mima facalta wixii aad samayso min alirjaa'i waliiwaa'i waalcasli saddexda kii aad doontaba yani waxa weeye wax dembiyo kaa saaran ma jiro dalika adnaa an taqara acyunuhunna walaa yaxzanna wayardayna dalika ishaaradaas waxaan u celinaynaa ilaa maa taqadama dikruhu wixii soo hormaray oo tafwiidka nabilaahi muxamed mashiicadiisa doonistiisa loo tafwiidiyo la siiyey ruqsadaa iyo khiyaarka la siiyey ayaa loo jeedaa weya daalika takhyiirka iyo khiyaargelintaas aanu ku siinay baa adnaa dhowaansho badan an taqara acyunuhunna indhahooda inay qabowsadaan taasaa u dhowaansho badan weya haweenkii oo ishooda ay ku qabowdo maxaa yeeley xukunkii ilaahay bay raadi ku noqonaysaa weeyaan naftooda raadi noqonaysa weeyaan markay ogaadaan inuu ilaahay xarajka adig kaa qaaday oo khiyaar aad leedahay saa doonto aad samaynayso tii aan caawa loo imaanin raadi bay noqonaysaa tii loo yimaadana raadi bay ku noqonaysaa macnaha saas weeyaan walaa yaxzanna aysan murugooninoo aysan dhihin caawa adaa kalkan iska lahaaye maxaa heblo loo siiye aysan odhanin murug aysan la imanin wayardayna ay raadi noqdaan bimaa aataytahunna wixii aad ula timaado kulluhunna dhammaantood ay raadi noqdaan weeyaan waxalla wixii aad samaysay oo qasmigii ah oo qaybtii ah ta'khiirkii dibdhigii oo irjaagii ah iiwaagii oo soo dhowayntiia ay wax walbaba ku raadi noqdaan wixii aad ula timaado ayaa loo jeedaa weeyaan wallaahu yaclamu ma fii quluubikum wallaahu alla subxaana wa tacaala yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan allah waa ogyahay wuu ka warqabaa oo ah qalbigaaga inuu qaarkood dumarka qaar u leexanayo qalbigaada u janjeero ilahay waa ogyahay weya walidalika sida asxaabu sunan ay warinayaan imaam axmed xadiiu caaisha radi allahu canha waxay dhihi jirtay kaana rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam yuqsimu bayna nisaa'ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa wuxuu u samayn jiray qismada sidaytuu u samayn jiray fayacdilu cadaaladna wuu samayn jiray isagoo khiyaarkaas leh haddana ma samayn jirin midna inuu ka bootiyo midna uu maaragtay fogeeyo ama soo dhoweey ma uuna samayn jirine cadli buu u samayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uma yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray markuu nebiga yani maaragtay haweenkiisa cadaaladii u sameeyo qalbiga laakiin ilaahay baa xukumo waxaa dhici karta haweenka qaar inuu qalbiga u janjeero uu jecel yahay ama abcigeeda ha noqoto ama dhaqan ahaan uu ka helo qofku waxbuu jeclaan karaa markaasuu nabigu dhihi jiray allaahuma hada ficlii fii ma amliku falaa talumnii fii ma tamliku walaa amliku waa xadii saxiixa weya ilaahayu ficilkayga waa kaa cadaaladii waan sameeyey haweenkii waan u qaybiyey laakiin rabbiyow ha igu dagaalin waxaanan awoodi karaynin oo qalbiga ah qalbigaada adi ma xukuntid ilaahay baa xukumo oo adiga keliya aad xukunto waxa adiga xukuntoon anigoo aan awood ku lahayn adiga aad milkiso ha igu dagaalin laakiin wixii aan aniga milkin karay waa cadaalad inaan sameeye waa kaasoo waa aan sameeyey buu yidhi weyan wa kaana allaahu caliiman allah subxaanahu watacaala caliiman allihii cilmi leh oo cilmigiisu waasac yahay wey waasicu cilmi cilmigiisu miduu waasac yahay weya xaliiman dulqaadkiisuna uu badan yaho kaiirulxilmi ah xilmigiisa iyo dulqaadkiisa uu badan yahay weya laa yaxilu laka annisaau min bacdi walaa an tabadala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna ilaa maa malakat yamiinuka laa yaxilu laka xalaalkuuma ah nabi muxamadow annisaau haweenkii xalaalkuuma ah min bacdu intaan kadib haweenkan aad guursatay dabadeed haween kale yani xalaalkuuma aha inaad guursato hadda kadib inaad guursato xalaalkuuma waa lagaa xarimay walaa an tabadala walaa an tatabaddala inaad baddel qaadato bihinna ayaga inaad ka baddel qaadato min aswaajin xaasas kale inaad ka soo baddel qaadatana oo qaarkood intaa furto qaar kale aad ku soo baddel qaadato ayana xalaalkuuma aha weeyaan walow acjabaka haba ku yaab geliyo kuwa aad soo baddel qaadanayso xusnuhunna wanaagooda haba ku cajabgeliye kuma bannaano weeyaan ilaa maa malakat waxay milkisay mooye yamiinuka gacantaada ay milkisay mooye kuwaas ayagu dee waxaad ka soo bedel qaadatay ma laha wixii ilaahay gaalada xaggooda uu ka keeno oo addoommaa iyagu waa kuu bannaan yihiin laakiin haween kale inaad guursato oo xaraa'ir ah xor ah laguuma oggolo weeyaan wa kaana allaahu alla subxaana wa tacaala raqiiban allihii ilaaliyo oo dhowro ayuu rabbi ahaaday subxaana wa tacaala calaa kulli shayin shay kasta kulligii alla xaafidohoo ilaalinayo oo raqiib u ah weeyaan muraaqibuu ilaahay u yahay wax rabbi ka qarsoon male shay walba kulligii waa ogyahay weeyaan aayaddaanna waxay ka xarimaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inta la khiyaar geliyey adduun iyo aakharo inay kala doortaan allah iyo rasuulkiisa inay doortaan iyo inay adduun doortaan inta la khiyaar geliyey adduunkii faraha ka qaadayee allah iyo rasuulkiisa doortay baa marka lagu abaalmarinaya qalbigoodana ilaahay ku dejinaya waxaa la leeyahay haween kaloo intaan hadda aa qabta mooye kuu bannaanood guursanaysaa ma jiro mid cusub ma soo guursan kartid ayagoo dhan haweenkaadoo wada jiraaye mid kaloo zaa'ida kuma dari karaysido waa lagaa reebay waxaa kaloo lagaa reebay adoona mid kala keenin inaa ayaga mid kamida intaa furto aad mid ku soo badal qaadatana ayana waa lagaa reebay weyaan laakiin addoommada mar walba baabkooda waa furan yahay waa laguu ogol yahay weyaan haddaba mas'aladaas culummadu waxay leeyihiin haweenka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa looga xarimay miya mise waa loo xalaaleeyey oo aayaddan waa mansuukha waa la nasakhay miya mise lama nasakhin oo waa muxkama culammada waa isu khilaafaan mufasiriinta oo salafka ridwaanullaahi calayhim akarkooda int siday u badan yihiin cabdulaahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo daxaak iyo khayrkoodba waxay leeyihin aayaddu waa muxkama weeye aayadda mansuukha maahee waa muxkama way sugan tahay nebigana waa laga xarimay haweenkan hadda uu qabaa haween kale inuu la guursado ka dulkeenaan waa laga xarimay waxaana looga xarimay haweenkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmarinaya lama ikhtarna allaha warasuulahu wadaara alaakhira markii allah iyo rasuulkiisa iyo daaral aakhira ay doorteen ayaa ilaahay ku abaalmarinaya jaza looga dhigay bay leeyihi marka macnahaas ayuu yani ay qaybtaasi ku tageen weya macnaha labaad waxa weeye waa macnaha caaisha radi allahu canha laga warinaayo oo ah imaam axmedna uu fii musnadihi ku warinaayo waxay leedahay caaisha maya nebiga waa loo xalaaleeyey waa aayaddana waa mansuukha bay leeya waa la nasakhay haween kale inuu guursadahay waa u bannaan tahay waxay tihi caaisha radi allahu canha maa maata rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam xataa axalla allahu lahu nisa nebigu ma uusan dhimanin ilaa ilaahay dumarkii kale uu xalaaleeyey dumarkii kale uu xalaaleeyey ma uusan dhimanin walidalika ibnu kaiir raximah llah wuxuu leeyahay uma inahu tacaala rafaca canhu alxaraja yani walxajza fi dalika allah wuxuu ka qaaday ciriirigii iyo taxriimkii laga xarimay dumarka ayaa nebiga laga kor yeelay wa nasakha xukma hadihi alaaya aayaddan xukumkeedana waa la nasakhay buu ibnu kaiir leeyahy wa abaaxa lahu taswiija haween kale inuu guursado waa loo xalaaleeyey walaakinahu lam yaqac minhu bacda dalika laakiin nebigu kama aynan dhicin inuu guursado haween kale inuu guursadaa ma aynan dhicin waa loo xalaaleeyey laakiin ma uunan guursanin haween damba ma uusan guursanin uu leeyahay markaa kadib ma uunan guursanin maxaa yeelay sababtu waa maxay oo u guursan waaye wuxuu leeyahay yani litakuuna alminnatu lirasuuli llahi sal alla lay wasalam calayhina haweenkii uu qabay inay ogaadaan galladda inuu nabiyulaahi maxamed asagoo ku leeyahay maadaama ilaahay xarajka uu ka qaaday asagoo guursan karo haween kale ka dulkeeni karo haddana inuusan keenin ayay arrintaasi tusaysaa buu leeyahay marka macnahaas labadaa macnaba culummada way ku sheegaan qolana waa mansuukhay leeyihiin qolana waa muxkama bay odhanayaan laakiin xadiidka caaisha radi allahu canha ayaa maaragtay in nebiga loo xalaaleeyey oo maaragtay uusan laakiin uusan guursanin ayaa ibnu kaiirna uu rajaxayaa weeyaan laa yaxilu laka xalaalkuuma aha nabiyulaahi muxamedow annisaa'u haweenkii min bacdu ay min bacdi aswaajika almawjuudaati haweenkan jooga gadaa haween kale kuu xalaalahay ma jir inaad guursato walaa an tabadala walaa an tatabadala bay ahayd markaasaa labadii midkood la gooyey walaa an tabadala baa lahayd inaad soo badel qaadato ayana kuuma bannaano weeyaan bihinna haweenkan markaad furta midood inaad soo badel qaadato min aswaajin dumar kale inaad soo badel qaadato ayana kuuma bannaano weeyaan xalaalkuuma ah laguuma ogola walow acjabaka kuwa aad soo badel qaadanaysaah haba ku cajabgeliyo ha ku yaabgeliye xusnuhunna wanaagooda iyo maaragtay quruxdoodaba ha ku cajabgelise kuuma bannaana haween kale inaad keensato ayaga intaad furta mid kale aad ku soo bedesho ilaa maa malakat yamiinuka midigtaada waxay hanatay oo min asaraari walimaai addoommadii ka mid ah mooye maxaa yeelay falaa xaraja calayka fiihinna weeyaan ayaga wax dembiyo kaa saaran ma jiro maxaa yeelay dad xor a ma aha waa addoommo waa laguu ogol yahay weeyaan wa kaana allaahu alla subxaana wa tacaala allah raqiiban allihii muraaqibahoo muxaafidaho xaafido ilaaliyo oo muhaymina way ilaaliyo oo dhowro weeyaan calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah waa ogyaha wuu ka warqabaa laa takhfaa calayhi khaafiya wax ka qarsoon ilaahay ma jiro subxana wa tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين إناه آيضا آداب مسلمين لأدبينيو أيو الله سبحانه وتعالى كقوى الرميان يا أيها الذين آمنوا مؤمنينتي الله رسولك يسر ميو لا تدخلوا هجلنا بيوت النبي نبي قريه سهجليننا إلا أن يؤذن لكم إلا إذين إذن مويه إلى طعام راشن إلا إذين إذن مويه سكلاتها كجليننا غير ناذرين إناه udkhuluu gala buyuutahu guryihiisa nabiga gala hayra naadiriina idinkoo ah kuwa aan sugaynin inaahu raashinka bisaylkiisa kuwaan sugaynin idinkoo ah gala yacni raashinka markuu diyaar noqdo laydin yeero umbaad imaanaysaano ka hore teginina weeyaan walaakin idaa duciitum haddii la idin yeero oo la yidhaahda kaalaya imaada waa markii raashinkiu diyaar idiin noqdee fadkhuluu gala guryihii imaada laakiin idinkoo laidiin yeerin idin la'aan ha ku soo gelinina weyaan faidaa tacimtum haddii aad quudataan oo raashinkiinni cuntaan fantashiruu kala taga oo nin walbau ka bax maaragtay ardada ilaahay ku kala faafo oo firaaqeeya gurigii weyaan kala taga baa leeyahay alintishaaru atafaruq aa layidhahda kala tago ha fadhinina meesha weyaan walaa mustanisiina lixadiiin walaa mustanisiina lixadiiin yacni laa tadkhuluu walaa tamkutuu adoo yiroo kalo weeyaan ficilkaasa usoo qadaranaynaa ha guryihii ha gelinnina hana ku nagaannina mustanisiina xaala kownikum mustanisiina kuwa nagaanaya aad tihiin lixadiiin war dartii aad u nagaanaysaa oo aad u fadhidaan ood isku heshanaysaan sheeko darteed ha samayninne markaad raashinka cuntaanba ka baxa oo taga weeyaan maxaa yeelay inna daalikum arrinkiinnaas oo guryaha inaad iska soo gashaan bilaa idan idinkoo maaragtay raashinkiioonan bislaanin inaad timaadaan idinkoon la idiin yeerin inaad guryihii iska soo gashaan markaa cunnada cuntaan dabadeed inaad sheeko u fadhiisataan intoo idilba u wada celinayna inna daalikum kiinaa la soo sheegay kaana yu'di nabiya kaana wuxuu ahaaday yu'dii mid dhibo annabiya nebiguu dhibaya calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed buu fayastaxyii minkum nebiga oo idinka xishoonaya nebigu waa idinka xishoonay oo wuxuu ka xishoonayaa inuu idin yidhaahdo war istaaga oo kaca oo maaragtay orda taga cunnadii waa cunteena guriga ii firaaqeey inuu idin yidhaahdo buu idinkaga xishoonaya wallaahu laa yastaxyi min alxaqi wallaahu allah laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqi ka xishoon maayo allah baa idiin sheegayo oo aadaabta iyo dhaqanka fiican idin barayo hadduu nebiga idinka xishooday calayhi salaatu wasalaam waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaabi waidaa sa'altumuuhunna haweenkii haddii aad haweenkii nebiga haddii aad wax weydiisanaysaan mataacan yacni wax un haddaa weydiisanaysaan maacuun iyo alaab iyo wax un waraysataan mataacan yacni sa'altumuuhunna shay-an baa loo jeeda wax un haddaad weydiisanaysaan fas'aluuhunna haweenkii weydiista min waraa'i xijaabin min waraa'i satrin xijaab gadaashii ka weydiista ayagoo xijaaban gadaashooda ka weydiista weeyaan daalikum kiina oo inaad haweenka nebiga markaad wax weydiisanaysaan ayagoo muxajabaadahoo xijaaban oo astur idiin dhaxeeyo aad wax weyddiisataan arrintaasi allah wuxuu leeyahay baadharu ahaaro badan liquluubikum laabihiinna u ahaaro badan oo idinka ragga ahee maaragtay muslimiinta quluubtiinna kaasaa u daahirnimo badan wa quluubihinna haweenka quluubtoodana taasaa u daahirnimo badanoo yacni min alriibati washaki inuu galo taasaa kaga daahirnimo badan weeyaan wamaa kaana lakum idinka idiinma ahaanin mana ansaxayo suuragalna idinkama aha an tu'duu inaad dhibtaan rasuul allah rasuulka alleh allah rasuulkiisa inaad dhibtaan wax idiin habboon oo suuragal idiin ah ma aha weeyaan walaa an tankixuu maxaa yeelay arrimahaasoo dhan waa dhib nebiga la dhibo weeyaan intaa la soo sheegoo dhan midda kaloon idiin habboonayn walaa an tankixuu inaad guursataan aswaajahu nebiga xaasaskiisa min bacdihi gadaashii inaad guursataanna wax idinka habboon ma aha abadan weligiin wax idiin habboon ma aha weeyaan suuragal idinma aha nebiga markuu ilaahay oofsado oo dhinto dabadeed inaad haweenkiisii ou ka dhintay inaad guursataanna xalaal idiinma aha arrintaasna waa laga reebay weeyaan inna daalikum kiina oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aswaajtiisa oo markuu ilaahay oofsado dabadeed aad guursataanihi kaana wuxuu ahaaday caiim cinda allahi alla agtii caiiman arin weyn oo dembigiisa ou aad u weyn yahay ayuu ahaaday weyan laydiinma ogola inaad guursataan weyan aayaddaas marka sidaan soo sheegnay waa aadaab waa ta'diibun min allahi lilmuminiin muminiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala aadaab uu siinayo yani guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ay ula mucaamaloonayaan inay iska soo galaan oo qof walbaaba dalaq iska soo yidhaahdo yani maaragtay bilaa idin iska soo galo sheeko layskaga dhex qabsado arintaas marna lama ogolo weyan mamnuuc arrintaasa maaragtay ilaahay uu reebaya weyan marka sidaan soo sheegno waxa weeye oo xadiidkii anas ibnu maalik waxa weeyaan sababta ay ku soo degtay aayaddani waxaa la yidhaahdaa waa zaynaba binti jacsha markuu guursanayay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anas radi allahu canhu lama tazawaja rasuulu llahi sal alla alay wasalam zaynaba binti jacsh markuu gabadhaa guursanaya radi allahu canha daca alqawma fatacimuu dadkiibuu u yeeray markaasay cunnadii cuneen uma jalasuu yataxadauuna way fadhiisteen ayagoo sheekaysanayo faida huwa kaanahu yatahayau lilqiyaam nebiga markay cunadii cuneen dabadeed oo raggaa sheeko galeen wuxuu isku diyaariyey inuu istaago qof istaagayo iska dhigi falam yaquumuu ma aynan istaagin markuu arkay inaysan istaagaynin falamma ra'aa dalika qaama falama qaama qaama man qaama waqacada alaaatu nafarin markuu nebiga istaagay dad way raaceen qaarna saddex ninna waa ay fadhiisteen fa jaaa nabiyu sal allahu caleh wasalam markuu tegey kabacdii soo noqday liyadkhula inuu gurigiisa soo galo faida alqawmu juluusun dadkii waaba sheekaysanayan saddexdii nin gurigiibay sheeko ku haystaan uma inahum qaamuu markaa kabacdi bay istaageen markaasuu anas leeyahay nebigaan u tegey markaasaan faji'tu faahbartu nabiy sal alla lay wasalam annahum qad intalaquu nebigu guriga ma imaanin markiiu arkay iyagoo fadhiyo haddana iska laabtay markii dambaan u soo sheegay buu yidhi inay ay raggii tageen saddexda ahaa markaa kabacdi baa allah subxaana wa tacaalaana aayatulxijaabna uu soo dejiyey oo aayaddan qaybteeda dambe waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaabna waa aayadda xijaabka dadka amrayso aayaddaasi wey waa aayadda yacni cumar bn khataab radi allahu canhu uu leeyahay yani maaragtay sida saxiixaynka ku sugan xadiiu cumar wuxuu leeyahay cumar waafaqtu rabbii wuxuu leeyahay waafaqtu rabbii fii alaain rabbigayga saddex arrimood baan ku waafaqay allah faqultu yaa rasuul allah nebigan waxaan ku idhi rasuulkii allow low ittakhadta min maqaami ibraahiima musalla haddii maqaamu ibraahiim musalla aa ka dhigato oo marka tawaafka la tawaafo ee dadku ay ku tukadaan waa fiicnaan lahayd baa nebigu ku idhi buu yidhi markaasaa faanzla allah allah wuxuu soo dejiyey waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla aayaddaas waa ilaahay baan ku waafaqay buu yidhi waqultu yaa rasuul allahi tan labaad waxaan idhi buu yidhi ina nisaa'aka yadkhulu calayhina albaru waalfaajir falow xajabtahunna rasuulka ilaahayo dumarkaaga baari mid ahoo wanaagsan iyo mid faajirahoo mujrima intaba waa u soo gelayaan waa u imaanayaan maadaama aswaajta nabiga ay yihiin haddii aad xijaabto ood amar amarto sooma fiicnaateen faanzala allahu aayat alxijaab waidaa sa'altumuuhunna mataaca fas'aluuhunna min waraa'i xijaab waxaan kaloo idhi waqultu liaswaaji nabiyi sal allahu calayh wasalam ta saddexaad oo aan rabbigayga aan ku waafaqay haweenkii nabiga baa waxaan ku idhi lammaa tamaala'na calayhi fi lkhayra markii ay u masayreen nabige ou nabiguna bil ka fogaaday hal bil ou ka tegayay ayaan haweenkii waxaan ku idhi buu yidhi casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayra minkunna waxaa la arkaa yani rabbi inuu markuu nebigu idin furo in haween ka khayr badan uu idinku bedelo ayaa la arkaa baa nabigu markaasaa aayaddii soo degtay casaa rabbuhu in allqa kuna an yubdilahu khayra min kuna muslimaatin muminaatin ilaa aayad taxriim suura taxriim ku jirtay ayaa maarata soo degtay buu leeyay riwaayadaas waa riwaayat albukhaari amaa riwaayada muslim wuxuu ku daraa ou leeya ku siyaadiyaa asaara badrin bader dadkii lasoo qafaashay buu ku daraa qisadooda markii lasoo qafaashay oo quraysh lasoo qafaashaybaa abubakar ra'yi lahaa nabiga ra'yi buu lahaa cumarna ra'yi buu lahaa ra'yiga cumar wuxuu ahaa inaanan xoolana laga qaadan dad maaragtay lagu furtana aysan jirin nimankan ru'asaa'u quraysh waaye in la laayo oo eber madaxa laga guro ayuu ku teliyey marka nebiguna taladiis waa khilaafay wuxuu inay isfurtaan oo fidye laga qaado oo xoola isku furtaan ayaa marka yani nebigu u xukumay markaasaa rabbi wuxuu leeyahay maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xata yudkhina fi lard yani aayaddaasna waxay ka mid tahay uu leeyahay riwaayada muslim wixii aan rabbigayga ku waafaqay bay ka mid tahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyo laa tadkhuluu ha gelina buyuuta nabiyi nebiga guryihiisa ha gelinina ila an yu'dana lakum in la idiin idna mooye ilaa acaamin raashin la idiin idna mooye hayra naadiriina yani markaasoo kale waxaa w udkhuluu buyuutahu nabiga guryihiisa gala goormaad gelaysaan hayra naadiriina inaahu idinkoo ah kuwa aanan bisaylkiisa sugaynin raashinka ilaa oo bislaada aanan sugaynin yani waxaa la yidhahdaa ana acaamu yani an baa la yidhaahdaa ida xaana waadrak baa la yidhahda markuu soo dhowaado bislaado ayaa loo jeedaa raashinka ilaa uu ka bislaado idinkoona sugaynin yani hayra muntadiriina nudjahu wa idraakahu bisaylkiisa idinkoonan sugaynin ayaa la rabaa inaad gurigii nebiga gashaan walaakinse idaa duciitum haddii laydin yeero fadkhuluu gala haddii laydin yeero markii waxay diyaar noqdaan soo gala fa idaa tacimtum markii aad raashinkiinna cuntaanna faintashiruu kala taga oo nin walbaba dantiisa ha qabsada yaan la fadhinin weeyaan walaa musta'nisiina lixadiiin yacni laa tadkhuluu walaa tamkutuu guryihii nebiga intaa gashaan ha ku nagaaninina mustanisiina xaala kownikum mustanisiin idinka oo yacni sugayo oo nagaanayo idinka oo nagaanaya lixadiiin war iyo sheeko darteed u nagaanayahay guryihii nebiga saa ha ku soo gelina hana ku nagaaninina wey marka walaa mustanisiina lixadiiin inaan hayra naadiriin inaahu ku cadafno ama inaan ficilka usoo qadarno labadaba waa maarata laba icraabo fiican weeyaan markaasuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala inna dalikum kiinaasi kaana yu'di nabiya nebiga mid dhiba ayuu ahaaday oo nagaanshaha guriga iska dhex fadhidaanoo sheeko ula dhex fadhidaan ama idinkoo laydiin idina aad timaadaan nebigu waa uu dhibaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu fayastaxyi minkum idinka idinka xishoonaya wuxuu idinkaga xishoonaya inuu idinku yidhaahdo ukhrujuu iyo waquumuu iyo wax lamid inuu idin yidhaahdo buu ka xishoonay weeyaan wallaahu allah subxaana wa tacaala laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa ka xishoon maayo sidaa daraaddeed buu ilaahay idin amrayaa wixii maslaxaddiinna ee ku jirtay buu idin amrayaa weeyaan waidaa sa'altumuuhunna mataaca waidaa sa'altumuuhunna haweenkii haddii aad waraysanaysaan mataacan ayun shay lagu raaxaysto mataacda hadda waxaa loo jeeda waa maacuunka iyo wax lamid a ama waxay doontaba ha noqoto iska caamiyar shay-un haddaa weydiisanaysaan waxaa weye fas'aluuhunna weydiista min waraa'i xijaabi xijaab gadaashii ka waraysta buu allah leeyahy subxana wa tacala iyadoo xijaaban haweentii waraysta weeyaan marka aayadda ha ku soo degto haweenka nabiga calayhi salaatu wasalaam ama buyuudda iyo guryihii nabiga ha ku soo degto laakiin aayadda xukunkeedu waa caamu laakiin waxaa la yidhahdaa alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab baa la yidhahdaa sababka keliya khaas kuma ah dalikum atharu liquluubikum wa quluubihinna dalikum kiina la soo sheegay ayaa atharu daahirnimo badan liquluubikum laabihiinna kaas baa u daahirnimo badan wa quluubihinna haweenka quluubtoodana taasaa u daahirnimo badan yacni adharu liquluubikum wa quluubihinna waxa weeye yacni shaki inuu yimaado oo shaydaan uu maaragtay qalbiga dadka u waswaasiyo in hijaab uu idiin dhexeeyo ayaa maaragtay idiin daahirnimo badan weeyaan wa ilaa riibe iyo shaki baa imaanayo haddaysan rag iyo dumarku aynan kala xijaabnayn weeyaan وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان ما كان ذواتي أن به جرني يعني ما ينبغي ولا يصح بالإرهاب وحصور قلم معها من حبونوي وما كان لكم إذن كسور قال إذن معها إذن ما حبونا أن تؤذوا إنا دبتان رسول الله الله رسول كيس إنا دبتان dhibkana tana kamid ah oo gurigiisa idan la'aan iska soo galo haweenkiisii bilaax iyagoon xijaabnayn loo soo galo iyo wix la mid ahoo dhan waxa weeye waa waxa nebiga dhibaya calayhi salaatu wasalaam weeyaan walaa an tankixuu aswaajahu haweenkiisa inaad guursataanna suuragal idiinma aha weye min bacdihi ay min bacdi wafaatihi nebiga dhimashadiisa dabadeed inaad guursataan xalaal idiinma aha mana suuragalna idinkama aha weye maxaa yeelay haweenka waa ummahaatu lmuminiin wey muminiinta hooyooyinkood weeye sidaa darteed nebiga aswaajtiisii weeye fi dunya walaaakhira adduun iyo aakhiraba nebiga xaasaskiisa waa xaasaskiisii weeyaan marka cid ay u bannaan tahay inuu nebiga kadib guursadaayey ma jiro inna dalikum kii naas oo nebiga xaasaskiisa oo la guursada iyo bacda mowtihi markuu dhinto dabadeed kaana cinda allaahi alla agtii wuxuu ahaada cadiiman mid weyn oo dembigiisa yani dembi cadiimaho weyn ayuu ilaahay agtiisa ahaada weeyaan saxaabada ridwaanullaahi calayhim way fartoomeen aayaddaas wayna ka fogaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay xaasaskiisa qof guursadaa buu soo dhowaaday ma aynan jirin muslimiinta weeyaan in tubduu shayan oo tukfuuhu faina allaha kaana bikulli shayin caliim in tubduu haddii aad muujisaan shay-an wax un haddaad muujisataan ow amase tukhfuuhu shaygii aad qarisaan ood quluubtiinna ku qarsataan oo idnan caddaynin fa ina allaha alleh caliiman kaana caliima alligii ogaansho badan ayuu ahaaday bikulli shayin shay kasta kulligii rabbi waa ogaansho badan yahu uu ka warqabaa wey marka in tubduu shayan ow tukhfuuhu maxaa loo jeedaa yacni waxaa loo jeedaa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala ou xarimay nebilaahi muxamed xaasaskiisa markii ilaahay oobsada dabadeed inaynan cid damba guursan karaynin aysan xalaal u ahayn haddii ragga qaar idinka midihi qalbigooda ou ku qarsado hadduu nebiga dhintaan xaaskiisa fulaano la yidhah heblo la yidhaahdo baan guursan doona hadduu yidhaahdo ama ou afka ka muujiyo ilaahay waa ogyahay wey wuu ka warqaba hadduu og yahayna ilaahay waa abaalmarinaya adduunka buu ku abaalmarinaya qabla alaakhira intaan aakhira la gaarin wey walidaalika aayaddan sida ibn abi xaatim oo warina can ibni cabbaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay cabdulahi bni cabbaas nasalat fii rajulin hama an yatazawaja bacda nisaa'i nabiyi sala allah alay wasalam yacni nin intuu aayadahan intaan la xarimin ka hor nin niyaystay oo ku hamiyey nebigu hadduu dhinto xaasaskiisa mid ka mid a inuu guursado ku hamiyey ayaa aayaddan ku soo degtay buu leeyahy markaasaa sufyaan oo xadiidkan rijaasha warinaysa ka mid a ayaa ninbaa wuxuu ku yidhi ahiya caaisha gabadha uu ninka ku hamiyey waa guursanaya leeyahay ma caaisha baa buu yidhi markaasuu sufyaan wuxuu ku yidhi qad dakaruu dalika sidaasay ruwaaddu sheegi jireen yacni saasay lahaayeen weeyaan waa iyadaasuu ninku lahaa caaisha anaa guursan doono ayuu lahaa weeyaan markaasaa aayaddan ilaahay soo dejiyey in tubduu haddaad muujisaan shay-an wax cun oo haweenka nebiga guurkooda ka miday aad daahirsataan oo anaa guursanaya tidhaahdo bacda mowti rasuuliillah ow amase tukhfuuhu aad qarisaan oo qalbigiinna ku qarisaan fa ina allaha alleh kaana bikulli shayin caliima shay kasta kulligii allihii ku cilmila weeyaan laa junaaxa calayhinna haweenka dushooda ma aha fii aabbaa'ihinna aabbayaashooda dhexdooda inay ka xijaabtaan wax yani xijaabashadaasi yani inaysan ka xijaabanin baan u jeedaa inaysan aabbayaashood ka xijaabanin wax dushooda saaranna ma jiro walaa abnaa'ihinna inamadii wiilashii ay dhaleen inaysan ka xijaabanin wax dembiyo ka saaranna ma jiro walaa ikhwaanihinna walaalahooda ragga ah ee la dhashay inaysan ka xijaabanin wax dembiyo ka saaranna ma jiro haddaysan ka xijaaban dembi ma leh walaa abnaa'i ikhwaanihinna walaalahood wiilashooda inaysan ka xijaabanin wax dembiyo ka saaranna ma jiro waa ilmaha eedooyinka ay u yihiin wey walaa abnaa'i akhawaatihinna walaalahooda dumarka ihi wiilasha ay dhaleen waa wiilashay habaryaraha u yihiine ee haddaysan ka xijaabin saaran wax dembiyo ka saaran lama arko walaa nisaa'ihinna haweenkooda kalena ayagana wax dembiyo ka saaran ma jiro dumarka haddaysan ka xijaabanee dembi kama saarna wey walaa maa malakat wixii ay hanatay aymaanuhunna midigyaashoodii ay hanatay ayagana haddaysan ka xijaabanin dembi kama saarno weeyaan wattaqiina allah haweenkii nebigow ilaahay ka baqa maxaa yeelay ina allaha alleh kaana shahiidan allihii yacni markhaatiya wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii ayuu allah markhaati ku yahay maadaama aayaddan aayaddii ka horraysay ee aan soo aragnay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab ayuu rabbi subxaana wa tacaala aayaddan ayuu kaga warramaya dadka aanan yani aysan ka xijaabanaynin dadka aysan ka xijaabanaynin waa aabbayaashii dhalay waa wiilashii ay dhaleen waa walaalahoodii ragga ahaa waa maaragtay waxaa weeyaan wiilashay eedooyinka u ahaayeen gabdhihii wiilashii ay habaryaraha u ahaayeen yacni iyo dumarka iyo addoommada intaas baysan ka xijaabanaynin addoommada marka maxaa loo jeeda ma rag iyo dumarba ilaa addoonka ragna waa noqon karaa ay qofku yeelan karto haweentii addoon bay yeelan karta addoonkaas nin buu noqon karaa haweenna wuu noqon karaa saciid ibnu musayib isagu wuxuu ku tegey ou leeyahay innamaa yacni alimaaa faqad dumarkaa loo jeeda dumarka addoommada ah baysan ka xijaabanaynin amaa alcabiid waa ka xijaabanaysaa buu ragga way ka xijaabanaysaa macnahaasuu isaga ku tegaya weeyaan laa junaaxa calayhinna laa junaaxa dembi calayhinna haweenkii dushooda ma aha fii cadami alixtijaabi can haa'ulaai almadkuuriin kuwaa lasoo sheegay la sheegi doono yani inaysan ka xijaabanin wax dembiyo ka saarana ma jira lanna waa qaraabadoodii weeyaan fii aabaa'ihinna aabbayaashooda inaysan ka xijaaban walaa abnaa'ihinna wiilashii ay dhaleen walaa ikhwaanihinna yani maarata walaalahoodii ragga ahaa ee la dhashay walaa abnaa'i ikhwaanihinna wiilashii eedooyinka ay u ahaayeen walaalahood ay dhaleen ragga ay dhaleen walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhihii walaalahood ahaa wiilashii ay dhaleen habaryaraha u ahaayeen walaa nisaa'ihinna haweenkoodiina inay ka xijaaban wax dembiyo ka saaran ma jiro walaa nisaa'ihinna idaafadaasi waxay leeyihiin waxay tusaysaa inay loo jeedo nisaa almuminaati baa loo jeeda haweenka muminaadka baysan ka xijaabanaynin ama hadday kaafira tahay haweenta waxa weeye waa hayru ma'muunaatin cala alcawra inay cawradii ka sheekayso oo rag kale uga sheekayso haweenta kale cawradeeda aamin lagama aha bay leeyihiin laakiin inay itlaaq tahay haweenta ama kaafira ha noqoto ama muslima ha noqotay haweenba mar hadday tahay kama xijaabanaysa weeyaan macnahaasna culammada way yidhaahdaa walaa maa malakat waxay ay hanatay inaysan ka xijaaban wax dembiyo ka saaran ma jiro aymaanuhunna midigyaashooda ay hanto addoommadoodii ah wattaqiina allah ilaahay ka baqa haddii aad tihiin haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha alleh kaana shahiidan allihii markhaatiya weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii ayuu ilaahay og yahay wixii aad samaysaanna waa idinka abaalmarini khayrkeeda iyo sharteeda labadaba waa idin siinaya weeyaan هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد